رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد wali waxaa inoo socda barnaamijkeenu ugu darnay ugu magac darnay baro rabbiga alle subxaanahu wa tacaala in la barto oo waxaa lagu baranayaa ay noqoto tilmaamihiisa iyo magacyadiisa wanaagga badan maanta insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa dhowr magac oo alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a alkhaaliq iyo alkhalaaq oo labaduba ina tusaya alla subxaanahu wa tacaala inuu wax abuuro sifatu اlkhalqi inuu ku tilmaaman yahay labada tilmaamood ba alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waa ku sheegay marka khaaliq laga hadlayo alle wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala allahu khaaliqu kuli shay alle subxaanahu wa tacaala shay walba kii abuuray wey kii abuuray wey wuxuu leeyahy alle subxaanahu wa tacaala allahu khaaliqu kuli shay wa huwa calaa kuli shayin wakiil waa magaca khaaliq khalaaqna waa la macne laakiin waa siiqatu mubaalaga oo waxa weeye uu kasii xeel dheeryahay yacni allaha abuuridda badan wey alkhalaaq ina raba ina rabbaka huwa alkhalaaqu alcaliim rabbiga waa ka abuuridda badan ee cilmiga badan wey ama du duu khalq allaha u saaxiibkaa inuu wax abuuro magaca khalaaq wuxuu tilmaamayaa alle subxaanahu wa tacaala inuu wax abuuro balaa wa huwa alkhalaaqu alcaliim alkhalaaqu alcaliim allaha khalaaqa ah ee wax abuura alcaliim cilmiga badan markaynu ka hadlayno kelmadda alkhalq ama abuur ama khalqi aynu ka hadlayno luqadda laba macnay faa'iideysaa macna waxa uu yahay alkhalq bimacna aliijaad alla subxaanahu wa tacaala inuu wax jirsiinayo iijaadu shayin min alcadami ila alwujuud shay aan jirin in loo bedelo wax jira in loo bedelo waxaynu ahayn dad aan jirin baynu ahay alla subxaanahu wa tacaala waa ina jirsiiyey macnaha waa loo isticmaalaa khalqi macnaha labaad waxa uu yahay alkhalqu bimacnaa altaqdiir in wax la qadaro oo waxa weeye shayga la samaynayo la abuuraya in lasii qadaro lasii ogaado lasii hindiso iyadana waa loo isticmaalaa alle subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahy fatabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin ilaahay baa khayrkiisu batay oo weynaaday axsanu اlkhaaliqiin kuwa wax qadara ugu wanaagsan waayo bini aadamku waxbuu qadaraa allana subxaanahu wa tacaala waxbuu qadaraa qadarka alle waa cilmigiisa iyo waxa uu samayn doono inuu waxa weeye sii og yahay kadibna uu looxul maxfuudka ku qoro kadibna uu doono kadibna uu fuliyo laakiin bini aadamka qadara qadaraaddiisu waa inuu shay ku talagala ama niyoodo ayaa la yidhahda ama uu qiyaaso laanta takhluqu huma tafri wa bacdu اnnaasi yakhluqu huma laa yafri ninkii carbeed ee gebiye waxa uu yihi isagoo nin la hadlaya laa anta takhluqu waxbaad qadartaa nin buu ammaanay huma tafri wixii aad qadartay ama aada ku tala gashay waad goysaa wa bacdu اnnaasi yakhluqu huma laa yafri dadna waxbay qadaraan hindisaan ku talagalaan laakiin ma gooyaan oo ma fuliyaan labada macnoba waa loo isticmaalaa markaynu ka hadlayno sifatu اlkhalqi alla subxaanahu wa tacaala inuu wax abuuro waa sifo ku salaysan cilmi sidaa ogeed baa ilaahay lamaaneeyey oo waxa weeye lagu lamaaneeyey cilmiga lagu lamaaneeyey wa huwa alkhalaaqu alcaliim wa huwa alkhalaaqu alcaliim waa sifo aynu ka dhadhansanayno xikmad alle subxaanahu wa tacaala waxa uu abuurayo maadaamuu aqoon u leeyahay wax munaasiba oo dan iyo maslaxa ay ku sugan tahay alle subxaanahu wa tacaala inuu abuurayo dheel dheel iyo maalaa yacni iyo ujeeddo la-aan inaanu alle subxaanahu wa tacaala waxba u abuurin taana alle subxaanahu wa tacaala waa caddeeyey wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahuma laacibiin ilaahay waxa uu leeya umaanaan abuurin samaawaadka iyo dhulalka dheeldheel iyo ciyaar umaanaan abuurin wuxuu leeya alle subxaanahu wa tacaala afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun ma waxaa u malaynaysaan oo aad filanaysaan inaanu idiin abuurnay cabath dheeldheel iyo ciyaar waanakum ilayna laa turjacuun oo xagga yaga aan la idiin soo celinayn wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa baطila samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba oo aynu soo gelayno waxa weeye macna la-aan umaanan abuurin buu ihi alla subxaanahu wa tacaala low aradna an natakhida lahwa latakhadnaahu min ladunna ina kuna faaciliin ilahay wuxuu tilmaamaya abuuritaanku inaanu ahayn dheeldheel inaanu ahayn waxaa alle subxaanahu wa tacaala inoo inoo inoo tilmaamay abuuritaanka uu khalqiga abuuray laba ujeedo in laga leeyahay in alla la barto subxaanahu wa tacaala waa ujeedo laga leeyahay makhluuqaadka abuuritaanka waa alle subxaanahu wa tacaala abuurayo innaga iyo samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya ujeeddada koowaad ee laga leeyahay waa inaynu alle subxaanahu wa tacaala barano oo aynu ogaano inuu yahay abuure wax walba awoodaya wuxuu leeyahy alle subxaanahu wa tacaala allahu aladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi midlahun yatanazalu اlamru baynahun limaada litaclamuu ana allaha calى kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaaطa bikuli shayin cilma alle subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahy khalaqa sabca samaawaat waa allaha abuuray toddobada samo iyo toddoba dhula oo la mida ujeeddadu waa maxay waa litaclamuu si loo ogaado oo aada u ogaataan buu alle subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka intaa lagu abuuraya toddoba samo iyo toddoba dhul iyo waxay u dhexeeyay si aada u ogaataan ana allaha calaa kuli shayin qadiir ilaahay wax walba inuu awoodo wa ana allaha qad axaata bikuli shayin cilma allana subxaanahu wa tacaala shay walba inuu cilmi ku koobay idan sifatu اlkhalq abuurka alle subxaanahu wa tacaala markii laga hadlayay waxaa la tilmaamay cilmi baa la tilmaamay waxaa la tilmaamay awood waxaa dhici karta qofku inuu cilmigii leeyahay laakiin aanuu awoodii lahayn ama awood uu leeyahay laakiin aqoontii aanu lahayn waxaa la tilmaamay ujeeddo iyo xikmad in laga leeyahay idan sifatu اlkhalq waxaa ku guda sugan sifatu اlcilm sifatu اlqudra sifatu اlxikma ujeeddo inuu alla ka leeyahay wuxuu abuuraya inuu aqoon u leeyahay awood inuu u leeyahay intaba waa ka faa'iidaysanayna abuuritaanka alle ujeeddada labaad waxay tahay ujeeddadaa hore waa in alle lagu barta subxaanahu wa tacaala ayuu alla wax u abuuray in la ogaado awooddiisa iyo cilmigiisa ta labaad alle subxaanahu wa tacaala wuxuu wax u abuuray si loo caabudo oo uu noqdo ka cibaadada mutaysanay wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun alla waxa uu leeyahay jinka iyo insiga waxaan u abuuray inay icaabudaan wax kale umaan abuurin hal min khaaliqin gayr اllah yarzuqkum min الsamaaءi wاlأrd hal min khaaliq miyuu jiraa mid khaaliqa oo ilaahay aan ahayn ka la caabudo aan ahayn jawaabtu waa maya wey ka abuurka iska leh baa cibaadada iska leh sida awgeed baa markii sanamada loo diidayay gaaladu ay caabudaysay alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay inaanay waxba abuurin bal iyaga in la abuuro iyagu inay wax caabudaan wey laakiin in la caabuda ma aha cidda cibaadada iska leh waa ka wax abuuray wey waaladiina yadcuuna min duuni illaah laa yakhluquuna shay-a wahum yukhlaquun ilaahay sokadii cidda ay baryayaan sanamada ay wax weydiisanayaan ay u cibaadaysanayaan laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuraan wa hum yukhlaquun iyaga ayaa la abuuraya waxay aaddaasi inoo tilmaamaysaa maadaamuu alle subxaanahu wa tacaala uu abuuro yahay wax unkaya uumaya abuuraya inuu waxa weeye cibaadada mutaystay alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati wاlard waxyaabaha ilaahay lagu mahadinayo waxaa ka mida inuu yahay samaawaadka iyo dhulalka kii abuuray inuu yahay alla subxaanahu wa tacaala macnahaasina aada buu u badan yahay allahu aladii khalaqakum uma rasaqakum uma yumiitukum iyo adilada la midka ah qadiyadda noocaasana gaaladu waa ogolaayeen oo xataa mushrikiintii nabigu la dagaalamaya calayhi الsalaatu wasalaam way ogolaayeen walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddii la weydiiyo yaa idin abuuray haddii la yidhaahdo waxay ku jawaabayaan allah bay ku jawaabayeen laakiin marka la gaadho yaa loo cibaadaysanayaa bay waxay odhanayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cajiib ma ilaahyadii badnaa ayuu ka yeelay hal ilaah ka yeelay waayo kacbada waxaa u yaallay saddex boqol iyo lixdan sanan baa u yaallay walaalayaal magaca alle subxaanahu watacaala alkhaaliq ama alkhalaaq wuxuu koobabsanayaa macnayaasha badan ayuu waxa weeye koobabsanaya macnayaasha kale ee u dhow dhow ee alle subxaanahu watacaala ku magacaaban yahay waa albaariu almusawir albaari waa allaha wax abuura wey laakiin waxaa looga jeedaa oo uu gaar u yahay aliijaadu min alcadam jiritaan la-aan in wax laga sameeyo albaari waa allihii wax uumay ee bilaabay ee abuuray wey magaca noocaasna alle subxaanahu watacaala waa loo sheegay huwa allahu alkhaaliqu albaariu almusawir saddexdaaba waa la israaciyey allah alkhaaliq albaari almusawir oo ah allihii wax qaabeeye sawiray markaynu ka hadlayna albaari fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ay khaaliqikum baa looga jeedaa waa allihii idin abuuray abuurkiina waxa weeye bilaabay idin jirsiiyey khalqiga waxaa la yidhaahdaa albariya baa la yidhahdaa ulaa'ika hum khayru lbariya sharu lbariya yacni waxaa looga jeedaa alkhalqi baa looga jeedaa alkhaliiqa khalqiga la abuuray ee alle subxaanahu watacaala abuuray kuwa ugu wanaagsan iyo kuwa ugu sharka badan magaca loo yaqaana almusawir isaguna waa alle subxaanahu wa tacaala inuu wax qaabeeyo shaqa samcahu wa basarah fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin sujuudda waxaynu ku ducaysanaa sajada wajhii liladii khalaqa wejigaygu wuxuu u sujuuday kii abuuray wa shaqa samcahu wa basarah dhagaha iyo indhaha u jeexay waa qaabayn waa muuqaalka in la sameeyo laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ilaahay wuxuu leeyahy insaanka waxaanu ka abuurinay qaabka ugu wanaagsan ilaahay baa qaabeeyey suurad wanaagsan ka dhigay aladii khalaqaka fasawaak facadalak fii ayi suurati ma shaaa rakabak waa allihii ku abuuray ee ku toosiyey ee waxa weeye qaab allaale qaabkuu doono waxa weeye kuu sameeyey qaabayntaas allah iskale subxaanahu wa tacaala allahu waa musawir abuurkiisa qaabkuu doonu ka dhigaa noocba nooc buu ka dhigayaa ama noole ha noqdo ama ma noole ha noqdo bini aadamku waa noocyo mid baa dheer mid baa gaaban mid baa madowa mid baa indho yara mid baa tima jilicsan mid baa tima adag noocyuu ka dhigaa alle subxaanahu wa tacaala suurado iyo qaabab xayawaanaadka intaasoo qaab baa laga dhigay kuwa muuqaal wanaagsanayn kuwa aan muuqaal wanaagsanayn kuwa sida maroodiga aada u waaweyn iyo kuwa cagsigo aada u yaryar sida waxaa weeye quraanshada iyo wixii lamida waxaasoo dhani waa suuradayn wey waa qaabayn wey allah iskale subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa la inoo diiday waxa weeye in alle laysku shabaho subxaanahu wa tacaala oo la sawiro oo la qaabeeyo waxa weeye dadka la qaabeeyo gacantii lagu sawiro oo laysu eekeysiinaya khalqigii alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ina ashadda الnaasi cadaaba aladiina yudaahuuna bikhalqi اllah waxaa ugu cadaab daran dadka maalinta qiyaame kuwa alle isu eekeysiinaya sawirada samaynaya sawirada samaynaya sawirada qacanta ayaa waxa weeye looga jeedaa markaynu ka hadlayno saddexdan magac oo macnahoodu isku dhow dhow yahay alkhaaliq albaari almusawir culimmadu waxay yidhaahdeen saddex macno in lagu kala qaadaa fiican oo ah maraaxisha iyo xiliyada abuurku uu soo marayo oo alkhaaliq waxaynu ku macnaynaynaa labadii macne ee abuurku uu lahaa ama khalqiga uu lahaa mid ka midaynu ku macnaynaynaa khalqiga waxaynu kusoo tilmaanay in loo isticmaalay in wax la qadaro la qiyaaso la hindiso iyo in ficilkii abuuritaanka la sameeyo marka khalqi ama alkhaaliq magaca waxaynu ku macnaynaynaa almuqadir waa allihii wax qadarayay albaari'na waa allihii abuurayey almusawirna abuurkaa kii qaabaynayey wey saddexdaa xaalo ayaa waxa weeye saddexdaa magac inoo koobaabsanayaan oo nihaayada ka soo baxaysa ay tahay makhluuqaadka alla uu abuuray bilow ilaa dhammaad in saddexdaa magac lagu soo koobay alkhaaliq waa allaha qadaray wey doonay ogaa qoray lowxulmaxfuudka ku qoray abuurka noocaas waa alkhaaliq almuqader waa allihii qadaray wey albaari'na waa allihii fuliyee abuuray almusawirna waa allihii waxa weeye qaabeeyey saddexdaa macnaba waa soo guda gelayaan alle subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wasawarakum faaxsana suwarakum warazaqakum min alطayibaat fatabaaraka allahu rab اlcaalamiin wasawarakum alla waa ka idin qaabeeyey welibana muuqaalkii idinku wanaagsanaa idinka dhiga haddaad bini aadam tihiin fa axsana suwarakum muuqaalkiina iyo qaabayntiinana hagaajiyey fatabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin huwa aladii yusawirukum fi اlarxaami kayfa yashaa ilmogalaynka markaynu ku jirno ayuu alla subxaanahu wa tacaala ina qaabaynaya xataa markuu yahay xinjir uu yahay mukhaad ama calaamadaa ku yaala inta madaxa noqonaysa inta caloosha noqonaysa inta lugaha noqonaysa iyo wixii lamid ah halkaasuu ku qaabaysan yahay qorshihiisa iyo balaynkiisa iyo takhdiidkiisa iyo calaamadihiisu isagoo waslada oo aan kala socnayn ayuu alla subxaanahu wa tacaala u yeelay walaalayaal magacyadaas waa magacyo aada u qiimo badan oo alla subxaanahu wa tacaala ay tahay magacyadaasi macnayaasha iyo tilmaamaha ay koobaabsanayaan alle subxaanahu wa tacaala in loo sugo waxaan uga gudbayaa saddexdaa magac alkhaaliq albaari almusawir iyo khallaaq oo khaaliq la macno ah waa afar magac waxaan uga gudbayaa laba magacoo iyaguna isku macno ah oo xalqada aynu kusoo gabagabaynayno labada magac waxay yihiin magaca alle subxaanahu wa tacaala almelik iyo almalik almelik allaha waxa weeye wax walba hantiya ee iska leh malikna waa mubaalago oo isaga laga keenay allaha wax hantiye milkiya magaca almelik waxa weeye meelo badan buu ku yimi alla subxaanahu wa tacaala waxa uhi huwa allahu aladi laa ilaaha ilaa hu almaliku alquduus waa allaha meliga ah boqorka ah wax walba iska leh ee waxa weeye hantiya alle subxaanaه wa tacaala waxa u leeyahy aayad kale fatacaala allah almeliku اlxaq fatacaala allah alle ha sareeyo allihii almelik meliga ahaa ee wax walba hantinayay wax walba iska lahaa malikna waxaa lagu soo gabagabeeyey suuraةu alqamar fii maqcadi صidqi cinda malikin muqtadir meesha ay gelayaan ina almuttaqiina fii jannaati wanahar muttaqiintu waxay gelayaan beero iyo webiyaal fii maqcadi sidqin fadhi dhaba meel xaqiiqo ah oo la fadhiisto lagu raaxaysto cinda malikin alle meliga oo wax walba iska leh oo maliik ah allahaasoo muqtadir awood iska leh awood iska leh waxaynu leenahay magaca melik iyo malik waa isku macne waxay tilmaamaysaa lahaansho alla uu leeyahay wax walba uu leeyahay taana waxaa tilmaamaysa wax walba inuu leeyahay adilo badan baa tilmaamaysa walilaahi mulku الsamaawaat wاlأrd wallahu calى kuli shayin qadiir ilaahay waxaa u sugnaaday samaawaadka iyo dhulalka milkigooda iyo hantidooda ayaa u sugnaatay almulku yowmaidin alxaqu liraxmaan maalinta qiyaame boqortooyada iyo lahaanshaha waxaa iskale alle subxaanahu wa tacaala liman ilmulku اlyowm lilaahi اlwaaxid اlqahaar iyo adilada la midka ah markaynu ka hadlayno milkiga alle subxaanahu wa tacaala iyo lahaanshihiis waxaa soo gudagelaya saddex macnaa soo gudagelaya macnaha koowaad waxa uu yahay alle subxaanahu wa tacaala milkigiisu inuu yahay awooddiisa oo dhammaystiran yacni alle subxaanahu wa tacaala awood dhammaystiran inuu milkiyey oo uu leeyahay kamaalu اlquwa kamaalu اlciza kamaalu اlqudra kamaalu اlcilm intaba alle subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay awood uu wax ku hantiyo cilmi sharaf waxyaabahaasoo dhan ayaa looga jeedaa kaasi waa macno wey waana ka maalinta qiyaamo muuqan doona adduunyada dad badan baa sheegta boqortinimo iyo awood iyo baawar laakiin maalinta qiyaame alle markuu yidhaahdo khalaa'iqda liman ilmulku lyowm yaa maanta awoodda leh yaa maanta wax iska leh yaa wax hantinaya waa la aamusaya dabeedna alla isu jawaabaya muddo badan ka bacdi lilaahi اlwaaxid اlqahaar maalinta isagaa gaar u leh waa maalinta awoodda waa maalinta ciziga alle u muuqanayo waa maalinta cid waliba ay u dulloobaysa alle subxaanahu wa tacaala laakiin adduunyada waa laga yaabaa dadka qaar inay wax sheegtaan macnaha labaad ee soo gudagelaya waxa uu yahay ilaahay inuu leeyahay waxa kownka yaalloo dhan hadday tahay dad hadday tahay xoolo hadday tahay manoole noocay tahayba inuu alle subxaanahu wa tacaala iska leeyahay tabaaraka aladii lahu mulku watabaaraka aladii lahu mulku الsamaawaati wاlard wamaa baynahumaa waxa weynaaday oo khayrkiisu u batay aladii lahu mulku الsamaawaat allihii samaawaadka milkiyey iyo dhulalka iyo waxaa u dhaxeeya oo aynu soo gudagelayno ilahay waxa u leeyahy ayuha الnaas antum اlfuqaraءu ilى اllah wallah huwa اlganiyu اlxamiid alla waa alla kaaftoon oo ganiya in yasha yudhibkum wayaأti bkhalqi jadiid wma dalika calى اllahi bcaziiz wakaayin min daabati la taxmilu risqaha allahu yarzuquha wa iyaakum wahuwa الsamiicu اlcaliim waa allah ina arsaaqaya wuxuu doono samayn kara macnaha saddexaad waxa uu yahay ee milkiga alle iyo lahaanshihiisa soo gudagelaya wuxuu noqonayaa waa allaha wax fuliya fulinta iska leh wuxuu doono xukuma yaxkumu maa yashaa wa yafcalu maa yuriid wuxuu doonuu xukumaa wuxuu doonana alle subxaanahu wa tacaala waa sameeyaa markaynu ka hadlayno alle subxaanahu wa tacaala inuu wax xukumo oo xukumka uu iska leeyahay waxaynu uga jeednaa xukumkiisa sharciga ah salaad iyo sowm iyo cibaadooyin inuu inoo jideeyey amar iyo nahy in wax la ina faro wax lana la inoo diido waxaynu uga jeednaa xukumka sharciga ah kutub inuu soo dejiyey rusul inoo soo diray wma ilى dalik waa axkaam sharciya waxaa kaloo soo gudagelaya axkaam qadariya alla inuu xukumo qofna dil ku xukumo mid xanuun ku xukumo mid caafimaad ku xukumo mid cimri dheeraan u xukumo mid hodantinimo u xukumo mid waxa weeye faqiirnimo uu xukumo wahaakada mid nabadgelyo la siiyo mid colaada loogu bedelo waxyaabahaasoo dhanina waa xukum qadarka ku saabsan waxaa kaloo soo gudagelaya xukmuhu اljazaa'i axkaamtiisa maalinta qiyaame inuu abaal mariyo dadka wanaagsan jannadiisa geliyo nicmooyin siiyo dadka caasiyana uu ciqaabo axkaam adag alle subxaanahu wa tacaala uu ku soo rogo intaba waxa weeye way tilmaamaysaa hada wallahu aclam salى اllahu waslm عalى nabiyina muxamed wa aalihi wa صaxbihi wa slm